lambarku waxay ahaayeen shan nin shantaa nin marka midna wuxuu ahaa daacish afarna waxay ahaayeen shabaab waxaa la xukumay sanadii hore bishii toddobaad baa la xukumay oo sanadkii hore waxay marka ku eedeysnaayeen xeerka puntland ay u adeegsato argagixisada oo xeer lamber ten la yidhaahdo bay ku eedeysnaayeen ninka marka ninka daacishkaana magaaladan boosaa laga qabtay oo ninkaasu mid buu dilay shanweyne la oran jiray askari ah biyakulla agtiisa uu ku dilay shabada biyakulla meriday isagana waa la dhaawacay oo askariga dhintay baa dhaawacay labadan kale ee afartaana labada waxaa laga soo qabtay buurta labana iyaga oo muxuu ahaa buurta ka yimid a waxaa laga soo qabtay beel buurta ka yar shaqeysa waan gartay marka waxaad sheegtay nimanka nin kamida inuu nin askariya uu dilay ragga kalena maad caddayn inay dilal ay geysteen oo gudaha magaalada boosaaso ama dad la garanaya ay dileen marka halkaas see aada ugu filayseen marka dilka
okay marka horta waxaan rabaa inaan horta kula wadaago waxaa meeshan horta puntland xeer lambartan xeer la yidhaahdo oo two thousand two alifkii lasoo saaray baa horta waxaa lagu dabaqaa argagixisada xeerkaas horta marka hore waxaan kuu sheegaya hadda kuusoo cadeynaya kamid ahaanshaha argagixisada laftigeeda baa horta dil ah marka hore okay marka xigta dhulka hadduu yidhaahdo xamar baan wax kusoo dilay iyo hadduu boosaaso wax ku dilo annaga waa isuukaayeen mid oo dee dadka soomaaliya unbaa ninkii soo dilay marka wakan daydna waxaa jaraal ku ahayd inay muxuu ahaa xamar kasoo dagaalatay qaab dad ku laayeen sida ay daraalka ku bixiyeen waa garta marka marka laga yimaado iyagu waxa ay sheeganayaan idinku wax kale oo xuuraan ood hesheen oo caddayn ku filan naf la dilayo waad garan kartaa ma haysin
horta isleeda caddeyn waxaa ugu qawisan ama shareecatul islaam ha noqoto ama qaanuunka ha noqoto horta caddeyn waxaa ugu qawisan waxa weeyaan waa qiraalka sideedaba dib markuu qofku kasto inuu isagu dembigaa galay uma baahna caddayn kale
waayahay marka ragga waxaa la sheegaya qaybtooda inay da-yar ahaayeen arrintaas maxaa ka jira
maya waa been waa been annaga dadka da-yarka hadda kuwo haddeer xiran oo muxuu ahaa lagu xukumay muxuu ahaa dhaqan celin waa toddobiyo toban jiro iyo lixi toban jiro iyo haddeed iyo toban ka yar gabi ahaanba xukunka maxkamadahay kuma rugaan ma garan